Dhismaha wadada isku xiri doonta Xamar iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa laga bilaabay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Wejiga koowaad ee dhismaha wadadan ayaa waxaa laga bilaabay degmada Kaaraan taasi oo dhererkeeda uu yahay laba iyo toban kiiloomitir iyo soddon ballaca. Sheekh Xuseen oo ka socda shirkadda dhismaha ee dhis ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dhismaha wadadan.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan joogno maanta wadadii kaaraan oo aan bilownay muddo dhismihii laamiga aan bilownay wadadaani waxay ka bilaabataa suuqa kaaraan wadadaani waa labaiyo toban kilomitir oo laba seed ah oo kiibo oo soddon wadada guud ahaan waa soddon waana laba sayd sayd kasta marka waxa waaye toban ilaa mashabiyeediga oo laba dhinaca mashabiyeedi dhexay leedahay wakhtiga aan rabno inaan ku soo inaan shaqadaas ku qabanno waxaan rabnaa maadaama lagu jiro xilli roob inaan sida ugu dhaqsiyaha badan fayska koowaad ka gudubno fayska labaadna aan u gudubno wakhti dhowaan rabnaa haddii alla yidhaahdo sidaasaan rabnaa inaan ku wadno hawsha dhammaanta siilaadki aan u baahnay waa haysanaa qalabkii iyo laamigii iyo wax alla wixii tasiilaadaayo shaqadan aan ku qaban lahayn waa kuwan waa diyaar waa arkaysaan gadaashaynayaal qaar ka mid ah bulshada degmada kaaraan ayaa bogaadiyay dhismaha wadadan shaqadan qurxooneed meesha ka qabateen aad iyo aad aad u mahadsantihiin waa wax bulshada u baahneed waa wax laydinka sugaayey aad iyo aad aad u mahadsantihiin dawladdan allah xoogeeyo iyo inta juhdi gelisay ilaahay idankiisa saasaan idin leenahay marka alxamdulilaahi mahaan lugta inaan umar la'eg hadda waa tanaa baabuur iska dhaafe lugta inaan umar la'eg okey waxaan u jeednaa mugga hadda in shaqa laga qabtay shaqada qurxoonaad qabateen aan arkaynaa marka annagana waxaa naga go'an daqliga canshuurta dawladda inaan bixinno waddanka daladhisoo la qurxiyo waa kalsoonida horumarka dhiirigelinta inkastoo aan jeclaa waddankayga oo ku faanaa horumar waxna u rajeynaa kaaraan waxaaraa sida maraykanka camiladhisa laakiin dawladana waxaa u rajeynaa laami qurux badan kuwii dhisaan kheer alaasiyo kuwii soo aawilin kheer alaasi dhammaan ummadda alaa dhaafo degmada kaaraan laamigeeda sidoo kale aad way ugu wanaagsan yihiin dhisidda laamiga waayo qof walba waayiilka maanta bacaadka lagu awgeli lahaa ama ku socon lahay waa u fududeynayaa sidoo kale dad waxbarashada ardayda u socoto gawaarida waxoo dhan aad ayuu ugu wada sahlan yaha laamiga dhisidiisa dhammaanna waana anfacayaa dowladda dhisayso iyo dadka dhammaan wada dhisayaanna waan wada duceynaynaa dhismaha wadadan ayaa door muhiima ka qaadan doonta isku socodka gaadiidka ganacsiga dadweynaha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo magaalada muqdisho